waan ka soo baxay ciyaartii baan fadhinay waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha waa joognay garoonkaan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhamaatana waa daawanaynay oo ay ka baxday ciyaartooyda meesha waana kasoo tagnay hadda ciyaartiin waxay ku dhamaatay in ay romaniya badisay
maxaa loogu guuleystaa is leedahay ee ramle cali ramle cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday ma jirin laakiin nasiib baa looga adkaada aan dhihi karaa way dadaashay qeybteeda hore ciyaartana si fiican bay u ciyaartay raamkii koowaad iyo kii labaad kii dambaa xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibca batay laakiin aad iyo aaday u dadaashay wayna fiicneed qaabkee looga badiyey marka ma dhibcaa looga qaaday mase dhulkaa la dhigay maya dhibcaa looga qaaday dhulka lama dhigin ramla maxay uga dhigan tahay marka ciyaartan ay qaranka soomaaliya ay maanta ku matalaysay idinkuse dareenkiin waa sidee wax weyn bay uga dhigan tahay ciyaartan ay soomaaliya ku matalaysay waa markii ugu horreysao gabar soomaaliyeed ay ciyaarto feer marka wax weyn oo micno lehay u leedahay iyada ay ku matalaysay qaranka soomaaliya
ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horreysay uguna dambeysay maya ciyaar kale uma harin haddii mar laga badiyo waa waxa weeyaan waa waa u dhamaatay inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa waa kudaynaa waaya faaduma waxaa idiin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goormee ayaad ka qayb gelaysaan waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yidhaahdo saddexda bisha agost ciyaartii orodka oo kun iyo shanta boqol aheyd cali iidow xasan ayaana ordaayo waay ugu dambeyn soomaalida ku dhegaysanaysa oo dabcan idinku aad matalayseen magaca soomaaliya aad ku joogtaan tokyo ciyaartanna aad ayay dadka soomaalidu ay caawa ama galabtay u daawanayeen amba qaarkood wakhti dambe u tahay usoo jeedeen maxaad leedahay dadka soomaalida ku dhegaysanaya dadka soomaalidu ay dhegaysanaya waxaan leeyahay gaari laba qof kama wada qosliso waan dadaalnay waana imaanay ilaa iyo jaban iyo tokyo tababar waa soo sameynay juhdi badan waa gelinay waxaan la harlay mala harnay ma jiraan ciyaartana hadda ama waa guul ama guuldarro waayo marka ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaanaan kasii wadaynaa ciyaaraha idinkana dadaalkiina iyo saboortkiina loo baahan yahay ciyaarle iskama ciyaaree waxaa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo in ciyaarta la tago lasoo ciyaaro ama badis ama lagaa badiyo macnaheeda ma ahan in valuega ciyaarta la yaqaano valuega ciyaartooyda la yaqaano dadka soomaalida waxaan leeyahay ha loo istaago ciyaaraha horumarintooda waxaa ka maqan gacantii dowladda gacantii shacabka gacantii ganacsatada gacanta inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan faadumo cali nuur ayay ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada tokyo dalka jaban oo qadka telefoonka ay ugu warantay aniguna waa ibraahim cumar baafe magaalada melbourne dalka australia